maanta oo ay bishu tahay shaniyo labaatan bishii shanaad laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaan doonayaa halkan inuu warbixin kooban ka bixiyo ama idinka siiyo madaxdii ila joogta iyo bahda warfaafinta shalayo bishu ahayd afar iyo labaatan bishii shanaad laba kun iyo sideed iyo tobanka maleeshiya beeleedka puntland waxay soo qaadeen weerar waxayna ku soo qaadeen jiidda hore ee pugraq fadhiisanka ciidamada qaranku ay joogaan balse waxa ka raacay jab iyo halaag wixii ay iyagu markaa wateenna waa la beeniyey riwaayadii ay isu sheegeen waxaan idiin sheegayaa annagoo tixgelinayna islaamnimada derisnimada walaalnimada inaanu meydkoodii ilaa xalay ilaa saaka ururinaynay kuna wareejinay odayaasha degaanka meyd sideed qof ah waxaanu kaloo u sheegnay dhinaca iminka midigta inaga xigtay koonfurta ilaa toban meyda in lagu arkay oo ciidanku soo arkay dabadeedna odayaashu ay soo qaadaan halkan iminka hortayada toddoba ayaa jiifa iyadana waa u sheegnay in la qaado sidaasaanu meydkoodii u ururinaynaa iyadoo dee islaamnimada iyo wax laysu yahayba aanu tixgelinno eegayno dagaal hamuun uma qabno hamuun uma qabno laakiin ciddii hamuunta u qabtay way arkeen faa'iidadeedii